korintos koowaad cutubka tobnaad walaalayaalow anigu dooni maayo inaad garan weydaan siday awowayaasheen oo dhammu daruurta uga wada hooseeyeen oo ay dhammaantood badda u wada dhex mareen iyo sidii dhammaantood xaggii muuse loogu babtiisay daruurta iyo baddaba iyo siday dhammaantood u wada cuneen isku cunto ruux ah oo dhammaantoodna ay u wada cabbeen isku cabbid ruuxa ah waayo waxay ka cabbeen dhagaxa ruuxa ah oo ka daba imanayay iyaga dhagaxuna wuxuu ahaa masiixa laakiin ilaah kuma farxin badidood oo waxaa iyaga lagu rogay cidlada waxyaalahaasi waxay inoo noqdeen masaallo si aynaan waxyaalaha sharka ah u damcin siday iyaga u damceen oo kuwa sanamka caabuda ha ahaanina siday qaarkood u ahaayeen sida qoran dadku waxay u fadhiisteen inay wax cunaan oo wax cabbaan oo waxay u kaceen inay cayaaraan oo yaynaan sinaysanin siday qaarkood u sinaysteen oo saddex iyo labaatan kun ay maalin keliya u dhinteen oo yaynan jirrabin rabbiga siday qaarkood u jirrabeen oo ay masasku u baabbi'iyeen oo ha gunuunicina siday qaarkood u gunuuniceen oo uu baabbiyuhu u baabbi'iyey waxyaalahaasi waxay iyaga ugu dhaceen masaal ahaan oo waxaa loo qoray in laynagu waaniyo innagoo wakhtiyada dhammaantinkoodii ina soo gaadhay sidaa daraaddeed kii u malaynaya inuu taagan yahay ha iska eego inuusan dhicin jirrabaadna idinma qabsan tan dadka wada qabsata mooyaane laakiin ilaah waa aamin mana oggolaan doono in laydan jarrabo intaad karaysaan in ka badan laakiin markii laydiin jirrabo wuxuu samayn doonaa jid aad kaga baxsataan si aad ugu adkaysan kartaan sidaa daraaddeed gacaliyayaalow sanad caawudidda ka carara waxaan idinla hadlayaa sida dad caqli lah loola hadlo oo kale idinku qiyaasa waxaan leeyahay koobka barakada leh ee aynu u ducayno miyaanan ahayn isla wadaagidda dhiigga masiix kibistaynu jebinnaa miyaanay ahayn isla wadaagidda jidhka masiix innagu inkastoo aynu badannahay waxaynu nahay jidh qudha maxaa yeelay waxaa jiro kibis qudha waayo dhammaanteen waxaynu wada qaybsannaa kibista qudha eega reer bini israa'iil xagga jidhka kuwa allabaryada cunaa miyaanay la wadaagin meesha allabariga haddaba maxaan leeyahay wax sanam loo sadaqeeyo waa wax ama sanam baa wax ah laakiin waxyaalaha ay dadka aan yahuudda ahayn sadaqeeyaan waxay u sadaqeeyaan jinniyo ee ilaah uma sadaqeeyaan dooni maayo inaad jinniyada wax la wadaagtaan iskuma wada cabbi kartaan koobka rabbiga iyo koobka jinniyada kama wada qiibgeli kartaan miiska rabbiga iyo miiska jinniyada miyaynu rabbiga ka hinaasinnaa miyaynu isaga ka xoog badannahay wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba ma roona wax waliba waa xalaal laakiin wax weliba wax ma dhisaan ninna yuusan doonin waxa isaga qudhiisa u roon laakiin mid kasta ha doona waxa kan kale u roon wax kasta oo suuqa lagu iibiyo cuna idinkoo aan waxba weyddiinaynin niyad daawadeed waayo rabbigaa leh dhulka iyo waxa ku jira oo dhanba mid ka mid ah kuwa aan rumaysanayn hadduu diyaafad idinku yeedho oo aad doonaysaan inaad tagtaan wax kastoo oo laydin hordhigaba cuna idinkoo aan waxba weyddiinaynin niyadda aawadeed laakiin haddii laydinku yidhaahdo tanu waa wax sanam loo sadqeeyey ha cunina kan idiin sheegay aawadiis iyo niyadda aawadeed waxaan leeyahay niyadda kan kale ee ma aha taada waayo xorriyaddayda maxaa loogu xukumaa mid kale niyaddiis haddaan mahad kaaga qayb galo maxaa laydiigu caayaa wixii aan ku mahadnaqo haddaba haddaad wax cuntaan ama wax cabtaan ama wax kastaad samaysaan dhammaan u wada sameeya ilaah ammaantiisa wax lagu turunturooda ha u noqonina yuhuudda ama gariigta ama kiniisadda ilaah sidaan aniguba dadka oo dhan uga farxiyo wax kastaaba anigoo aan doonaynin waxa ii roon laakiin waxa kuwa badan u roon si ay u badbaadaan